يسر مركز التوفيق للإنتاج الإسلامي والتوزيع بأوسلو أن يقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان مشكلات القات وذلك لفضيلة الشيخ مصطفى حاج إسماعيل والآن مع المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وبعد kollayba maalin dhaweyd aan halkan kelmad yaro kooban ka idhi ayaa la jeclaystay inu inaan bal isku dayo mowduucan qaadka inaan waxoogaa kooban ka idhaahdo iyadoo runtii wakhtigan dambe qofka raba inuu wax badan ka ogaada netka oo qura haddaad internetka gasho aad helayso matalan halkan hortayda waxa taallaa warbixin labaatan iyo shan bage ka kooban oo la idhahdo the chemistry of qat waxay ku jirtaa databaseka leeda la idhaahdo oo ah database lagu ururiyo waxyaabahan caafimaadka iyo farmacolojiyada iyo wixii ku saabsiisana oo database runtii aad weyne dunida o dhanna wax lagaga gura ah waa waxaa qoray zandrin in la yidhaahdo university hungary ku taalla jooga halkan waxaa kaloo agtayda yaalla baxdi kale oo brazilian symposium of medicinal plants september ka ay kaga qayb galeen saddex aqoon-yahan nin zelgar la yidhaahdo shorno iyo carlini oo labana ay jaamacadda st bolo ee brazil ku taalla qaybta mediciinka ay joogaan ninna fetochemistry jaamacaddan ben ee switzerland ku taalla oo ah ninkan shorno la ydhahdo iyo saaxiibkii labadii nine soo saarayba maadadan cathinonka la ydhahda inay qaadka ku jirto aqoon-yahanadii helaya iyana warbixin taariikheed ay kaga waramayaan cilmi baadhista qaadka iyo heerarku soo maray iyo contributionskii nin kastoo aqoon-yahani intii ku kordhiyey ama inta uu ku soo daray waxaa kaloo halkan hortayda yaalla bug yar af soomaaliya oo la yidhaahdo hadimooyinka qaadka buggan yar waxaa qoray nin la ydhahdo maxamed cabdi daawuud maxamed cabdi daawuud waa nin aqoon-yahan soomaaliyeeda waa wuxuu ka mid yahay raggaanu diinta ka faa'iidaysanay dhowr iyo toddobaatanadii wuxuu arday ka ahaan jiray jaamacadda la foolay qaybta chemistriga siddeetan ku dhowaadadiina waa qolyihii dowladdii siyaad barre ay xidhxidhay buuggan yar uu qoray runtii intaan arkayay buug yar oo qaad laga qoro marka uu maadadan yahay waa axsan buugka aan arko waxa igu tambiihiyey isaga oo lacture ka jeedinaya jaamacadda hargeysa oo ka waramaya bandhig buuggan uu samaynaya ayaan ka qayb galay kadibna buugga yar laba dollar baa hargeysa gudaheeda laygaga siiyey runtii haddaan isagoo qura akhriyo oo aanan wax kala sheegine inta ku taalla qaybo ka miduun haddaan soo guuriyo waa buug aada ugu filan buuggu waa siddeetan bage marka xagga tirada bejajka laga eego waa kooban yahay siddeetan iyo afar bage baan filayaa meelahaasi laakiin xagga tayada marka laga eego waa buug tayo badan gaar ahaan laba qayboodba u tayo badan qaybta taariikhda ka warramaysa qaadka bini aadamku ka hayo iyo qaybta cilmiyan ka warramaysa qaadka iyo wuxuu ka samaysan yahay iyo weliba raadaynta uu bini aadamka ku leeyahay marka la yidhaahdo qaad ha laga warramo waa mushkilad nin kastoo ama qof kastoo soomaaliya uu la nool yahay waa mushkilad haddaanaad adigu cunin ama aabbahaa cuno ama walaalkaa cuno ama adeerkaa cuno ama inadeerkaa cuno waa mushkilad faamiligiinna taalla oo aan u baahnayn soomaali kaloo badan oo shishaba inaad ka fakerto ee nin kastoo soomaaliyeed faamiligu ka dhashay aad maanta odhan karto way ku baahsantahy oo way taalla waa mushkilad runtii xalkeeda sida loo helaa ay dhib badan tahay oo mujtamac si khayru caadiya ay ugu faaftay gaar ahaan mujtamaca soomaaliyeed si aada iyo aada u fog runtii ugu faafay dawaynteeduna wax badan ay u baahan tahay oo ugu horayso in la faafiyo aqoonta ka warramaysa qaadka waayo ilaa hadda iyadoo qaadka maanta aqoon aada u tiro badani dunida ay ka taallo waxa laga qoray ayaynu inagu haddaynu soomaalinay haddana nahay dadka ugu warka yar leh kaba warhaya waa imtixaan inaynu noqonno dadka ugu cunno badan haddana inaynu noqonno dadka uguba war yar ee bahalkan waxa laga sheegay wax ka og iyadaan ogahay qaadku cultural inuu dhex galay nin culammada soomaaliyeed ka midabaa wuxuu ii sheegayey dhulka qaadka lagu cuno ee etoobiya iyo soomaaliya meelaha gaar ahaan etoobiya inay meelo jiraan aan qaadka la cunin ilaa iyo in la weysaysto mooyaane siduu muqadaska u yahay marka la cunayo waa la soo weysaystaa hore marka loo soo yaro durko ee maalan jigjiga meelaha la soo gaadho ilaa jigjiga waa yacnii inkaarqabaa loo arkaa qofka caleenqaad dabka ku rida waa ka mamnuuc yacni dadka dhaqankooda saa loo qadisayo waxa weynu yahay dab wax la saari kara haba yaraatee maaha hore marka loo soo dhaafay soomaaliya la yimaado weli sida uu mudnaanta u leeya waxaad ka garan kartaa inay masaajidu leeyihiin qol lagu qayilo yani masaajida ku taalla maalan hargeysa daanan meel kaloo fogba tegin masaajida qaarkood waxay leeyihiin qol lagu qayilo oo imaamka ama mu'adinka ama dee culammadii meesha joogtay ay qaadka ku cunaan hadhowna ay dee salaada iyo cibaadadooda kalena ku samaystaan taasi waxa ay tilmaamaysaa halka uu inaga joogo iyo qadarinta uu mujtamaca dhexdiisa ku leeyay iyo sida aanay u muuqanin dee wax dhiba walidaalik baa madaxdu cuntaa madaxweynaha kasta soomaaliyeed ilaa iyo ka ugu hooseeya miskiinka maalqabeenka ilaa iyo ka xamaalka mucalimiinta iyo aqoon-yahanada iyo dadka cilmi isbidaya idan waa bulshadoo dhammi wax ula mida shaaha ay cabto ayuu xagga kala mid yahay bale waxaa laga yaabaa inuu meelaha laysku maamuuso uu yahay inaan maamuuskuba dhacaynin haddii aan qaad la keenin arooskii shirkii odayadii wada hadlayay gartii la naqayay iminka wakhtigan dambe yacni waxa weeyaan ma jirtaba meel dad soomaaliyeed ay isugu yimaadaan oo waddankii ka mid ah ilaa iyo waxaa muhima in qaad lagu cuno taasi waxay tilmaamaysaa halka uu inaga joogo waayo ummadaha kale waxyaabahay daragga u haystaan inkastoo umamku daragga dee dad badanoo liita ay cunaan laakiin ma cunaan dadka sare amase waa ceeb maalan waddankaad joogta madaxweyneho hiroweyn cabaya haddii lasoo qabto ama ra-iisul wasaarahoo kokayin liqaya haddii la helo dee wuu ceeboobaya maalintaasuu iscasilaya waayo waa wax lagu yaqaano dabaqada aan fakarayn ama liidataa inay isticmaasho walidaalik buu ceeb yahay in nin muuqda oo ama madaxa ama hantile ama la yaqaan ama caynkani inuu kokayn iyo hirawiin cabaa waa wax ceeba idan innaga halkii daragga inagama joogo oo halkaa la ceebaynayo ma joogo ee wuxuu joogaa halkan ammaantaha mujtamac oo dhan uu ku xidhiidho haddaan markaa bal isku dayno maanta dariskan koowaad taariikhdiisa inaynu wax ka sheegno ama ha ahaato taariikhdiisa cunista iyo wixii laga hayo ama taarikh cilmiyeedkiisa iyo sidii loo baadhay iyo wixii ku saabsiisan haddaan waxoogaa ka tilmaamno ugu horayn waxaan isku dayayaa inaan adeegsadaba buuggan maxamed cabdi ayaan isleeyay in badan uu kaaga filan yahay waxaasi oo dhan qaadka waxaynu u naqaanaa inuu magacyo badan leeyahay meelaha uu ka baxbaxana inuu magacyadaasi ay ku kala gadisan yihiin weliba maanta waxaa laga yaabaa magacyada badan ee qaar ka mida inay ku xidhan yihiinba kolba meesha uu ka baxo marka la leeyahay waa hereri ama waa dadar ama waa miiro ama waa yacnii waa magacyo ku saabsan in badani meesha uu ka baxo asalkeeda loo raaciyey uma baahnin markaa nin soomaaliyeed maanta in qaadka magacyadiisa loo sheego haddii yacnii cid kale lagjarka uu ku saabsnaan lahaa waxaa laga yaabi lahaa in la yidhaahdo qaadka definitionkiisa iyo magacyadiisa iyo scientifical namekiisa iyo waxa aha laga warramaa la odhan lahaa laakiin nin soomaaliyeedoo kasta waxaan rajaynaya inuu khabiir yahay markaa looga warrami maayo magacyada uu leeyahay iyo warkaasi waa geed bay yidhaahdaan cumuuman ka baxa ilaa oo fiit si levelka meel ka sarraysa ama waa geed siduu u kala fiican yahay marka iyagu qiimaynayaan lagu qiimeeyo meelba meesha ay ka sarraysa uu ka baxo cilmibaahisyada qaarkoodna waxay tilmaamayaan siduu u kala sarreeyo meelaha uu ka baxa maalan cilmibaaris ay samaysay rugta cilmi baadhista amniga carbeed oo ay ku sameeyeen baa suu maxamed cabdi tilmaamayo koonfurta sacuudiga buuraleydaka ka baxa katinonku oo ah maadaadkan ugu khatarsanee ku jira waxay u kala badantahay sida uu kala sarreeyo marka dhulkeennangaga maalan soomaaliya oo kale waa inagaan idhahna iska badhaysi kaka baxaa baa la yidhaahdaa laakiin buuraha etoobiya kaka baxaa dee waa lagu fayaamaa waa la marqaamaa marka uu ka marqaan yar yahay kan soomaaliya ka baxa innaga lafteenna waxaad moodaa inuu kategoriga ay sheegayaan qoladan iyo leeyihiin sida uu u kala sarreeyey meelaha uu ka baxo ayuu ugu kala badan yahay mawaadda khatarta ee kusii jirta waa geed sida caadigaa sharab ah ama sidiisa caadigaa waa geed aan ahayn geedaha waaweyn ee geedahan laamaha geedaha sharabka waxa la ydhaha waa geedaha aan lahayn jiridda adag ee laamahan tirada badan la iska baxaa normalkiisu waa geed mitir ilaa laba mitir baxa gaar ahaan buuraha dushooda sare marka uu ka baxayo laakiin buuraha guntooda bay idhaahdeen biyahale marka uu ka baxayo waa geed gaadho bay leeyihiin ilaa iyo lix mitir buuraha guntooda salkaaka ka soo baxa maxamed cabdi wuxuu kaloo soo naqlinayaaba equatorialka kaka baxa yani horta geedkani dhul badan badan buu ka baxaa laakiin equatorialka kaka baxa equatorialka lagu yaqaano in biyuhuna ku badan yahay cadceeduna ku badan tahay kaasi buu leeyahy waxaa la sheegaa inuu gaadho labaatan iyo shan mitir jiridiisuna inay gaadhaba nus mitir inay gaadhayso idan kaasi waa geeddee aan sharab noqonin ee dhirta waaweyn oo kale ka mid noqonaya laakiin caadiga la yaqaano dhulka badanee uu ka baxo waa mitir iyo labadaa mitir iyo hadduu u bato lixdaa mitir normally inta lagu sheegaa waa inahaasi ee dhulku ka baxaana dee waa east africadaas oo dhan waa soomaaliya waxbaa ka baxa etoobiya kenya tanzania uganda zambia equatorka kuwa ku taxan in badan oo ka mid ah madgaskar yeman sacuudiga qaybtiisa hoose ilaa xaddee malaa soomaalida iyo gaaladii ingiriiska iyo wixiisay usii faafinayeen perth baan ugu tegay isagoo dhirta guryaha ka horbaxo ay soomaalidu gurato ka qayasho australia magaalo ku taalloo perth la yidhaahdo qaybta waqooyiga ku taalla wuxuu ka mid yahay dhirtan guryaha lagu horbeero soomaalida markaa reeraha guryahooda u dhacda liqaad ba ku yaallo kasoo gurata oo weliba kuwa magaalada joogo quri ma cunaane waxay ii sheegeen markaan u tegey inay qaarkood ka baac mushtareeyaan oo melbourne iyo sydneyna ay u dhoofiyaan oo ka qaadwaleeyaan reeraha guryahooda kaa uga baxay waa iska geed flowerle iyo waxaasunbay u beerteen kuwa kani oo qaabkaasugu beeraya waxaan uga jeedaa waa baahay wakhtigan dambe laakiin waa geed inta badan lagu yaqaano inuu ka baxo geedka afrika iyo carabta qaybteedan hoose xaggee u horraysay xaggee u dambaysay muran badan baa ku jira laakiin waxay idhahdaan inta badan uun meelihii ugu horraysee lagu cunee lagu yaqaano un waa etoobiya bay idhahdaan marka dadka bar baa idhahdaa yeman baa uu ka horbaxay dabeetana etoobiya la keenay laakiin qolada cagsigaad moodaa inay macquulka u dhowday waayo etoobiya labada yeman gumaysan jirtay oo inuu intuu etoobiya ka baxo yeman uu u guuro saasaad labada odhan kartaa ayaa macquulka u dhow geedkan taariikhdiisa bini aadamku markay ka warramayaan maxamed cabdi taariikh guuna buu soo naqlinaya aanan garanayn inta ay leeg tahay wuxuu ka soo naqlinaya ninkii la odhan jiray mirab peter mirab peter mirab waa dhakhtar faransiis ahaa oo boqorkii mililik la odhan jiray dhakhtarkiisii weeyaan mililigii etoobiya peter mirab waxa uu sheegayaa alexander the great kii macedonia ka talin jiray ee beri lalahaa dunida in badanoo ka mida buu qabsaday inuu genaraal generaaladiisii ka midii intuu xanuunsaday oo uu waashay xanuunkan waalida ama walbahaar iyo walaac intay ku dhaceen waxay idhahdaan melancolia ku dhacday melancoliadu waa afka greega hore mala waxaa lagu yidhahdaa waa beryere madoobaad laakiin beryaramadoobaadku waa assumptionkii dadku ay ka rumaysnaayeen waalida xanuunka keena inuu halkaa ka soo bilaabmo laakiin waali uundhe waxay dhahdaan janar janaraaladiisi ka midoo haraar la odhan jiray ayaa xanuunkaasi melikoniyada la yidhahdaa ku dhacay dabeetana qaad buu u diro uu ku dawaynayey maxamed cabdi wuxuu kaloo soo naqlinayaa bibaleska qaar ka mid ah oo the living bible la yidhahda kii inuu isna wax sheegsheegayo qaad la calaaliyey iyo candhuuf iyo wax wax lagu daweeye laakiin wararkaasi waa iska warar uun malaa uun taariikh gabowday uun lagu tilmaamayo laakiin aan wax saa usii weyn ahayn wakhti badan ayaanu jirin cid ka warranta qaadka dadyowga ugu horreeya markaynu caalamul islaamiga eegno ee ka warrama waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaan jiray nin la odhan jiray najiiba samarqandi sida uu maxamed baan in badan isticmaalayaa waxa uu soo naqliyey haddii aan meel kale ka soo naqliyo sideedaan u sheegi najiiba samarqandi wuxuu qoray buug kaga warramayo walxaha ama dhirta lagu walfo addictionka ama dependencyga dhirta bini aadamka ku samaysa kitaabkiisaasi oo weli gacan ku qoran aan ahayn kutubta matbuuca ah waa nin wakhtiyadii wax qorayay kii miilaadiga meelahaasi waa almost yani sideed qarnoo dhodhow toddoba qarni iyo dheeraad ka hor ayuu wuxuu qorayaa uu sheegayaa in bunka iyo qaadka ayuu ka wada warramaya waxa uu tilmaamaya uu leeyahay waa geed ka baxa buu yidhi kilwa kilwa waxaa la odhan jiray waa kinyadii hore magacii hore ee muslimiinta ay u yaqaaneen meeshaa kenya waa geed ka baxa buu yidhi kilwa oo loo adeegsado firfircoonida iyo dawada walaaca iyo cudurka melankoliya buu yidhi allajib wuxuu sheegay inuu geed meesha ka baxa oo ay dadku u adeegsadaan inay firfircoonaadaan oo more active inay noqdaan iyo waxay kaloo ku daawayn jireen buu leeyahay melankoliyada waalida xanuunka waalidana way ku dawayn jireen isagaa keena laakiin wax badan oo bini aadamku uu daawo moodo waayo badan la ismoodsiiyey ayaa jira waxaa jira isna taarikhyahan ninkan ka dambeeyey ama wax badan runtii aan ka dambaynin oo taarikhyaha noolaa ilaa oo la yidhaahdo ibnu fadlilaahi alcaamiri ibnu fadlilaahi alcaamiri buug buu qoray ama kitaab buu qoray la yidhaahdo masaalik ilabsaar kitaabkan markuu ka warramayo waa muddadaasi iyaduna olmost dee toddoba qarnoo dhodhowi un wakhti ay iminka dambaysay weeyaan ama lix qarniyo badh in ka badani buuggiisaasi ibnu fadlilaah alcaamiriy wuxuu leeyahay qaadku waa geed xabashiyeed aan lahayn midho laakiin la cuno laamihiisa jilicsan ee yaryar markaas oo uu qofkuoo qofka ka muujiya fahmo iyo ladnaanshiyo buu yidhi waa ismoodsiintii wakhtigaa la ismoodsiinayay yacni inuu fahmo keena iyo ayay dadku u haysteen kana maaransiiya buu yidhi cuntada cabidda iyo galmada waa geed markaad cunto buu leeyahay aad cunnada ka maarmayso waxa la cabbana ka maarmaysid galmadana aad ka maarmaysid dadku wuu wada cunaa buu yidhi qaadka gaar ahaan waxaa cuna kuwa ay haysato mushkilado waaweyne dad badan baa qaarka cuna buu leeyahy laakiin dadka problemku sii haysta waa isku mashquuliyaan waa sida daragga oo dhan dadka problemku haysta ay usii badsadaan waxa kale oo cuno qaadka buu yidhi kuwa doonaya in ay soo jeedaan si ay habeenkii u guureeyaan dad raba inaanay seexan inay habeenkii socod sameeyaan ayaa cuni jiray buu yidhi ama kuwa doonaya inay hore u dhammeeyaan shaqo qof raba inuu firfircoonaado oo uu hore shaqo u qabto sida dadka yamaneed ay u jecel yihiin maandooriyaha qaadka ninkakani wuxuu ka warramaya markaa yaman isagu kii hore kilwa buu kaga warramay kiniyo meelaha laakiin ibnu fadlilah yaman buu ka warramayaa wuxuu leeyahay sida dadka yamaneed qaadka ay u jecel yihiin wuxuunbaa la mida buu yidhi sida ay hindidu u jeceshahay maandooriya batalka la ydhahda buu yidhi inkastoo aanay labadu isu ekayn wuxuu leeyahy mar aan waraystay culammada qaarkood waxay ii sheegeen iyagoo qoslaya waxay ii mariyeen buu yidhi mid sheekooyinkii qaadka laga sheegay ka mid a waxa uu sheegay buu yidhi inuu ugu warramay xabashi muslim ahaa inuu u tegay boqorkii yamanta oo aad ugu kalsoonaa isaga yani wuxuu leeyahy culammadii aan la kulmay waxay ii sheegeen sheeko ah boqor muslimoo yeman xukumi jiray ayaa nin xabashiyoo muslima ayaa u sheekeeyey ninkaa xabashiga ee muslimka ah oo shaqo ka doonayay buu boqorku wuxuu ka codsaday inuu geedkaasi keeno dabeetana ninkani geedkiibuu baadi doonay yeman buu keenay geedkaybuu ku beeray markuu si fiican u baxay ayuu boqorkii weydiiyey wargeedkani muxuu taraa dabeete ninkii xabashiga ee muslimkaabaa wuxuu sheegay geedkani waxa uu taraa buu yidhi wuxuu yareeyaa xiisaha cunidda iyo cabidda iyo galmada saddexdaasuu yareeyaabuu ku yidhi boqorkii boqorkii markaa wuxuu yidhi oo adduunka ma raaxa aan saddexdaa ahayn baa jirta wallaahi baanan cunin buu yidhi mar hadduu baalku wixii la cunayay iyo wixii la cabayay iyo dumarkiiba kaa fogaynayo uma baahnay buu yidhi inaan qaadkan cuno labadan qoraal ee ibnu fadlilaahi alcaamiri iyo najiiba samarqandi waa laba qoraal oo qarnigii saddexiyo tobnaad ka warramaya midna uu kilwo ka warramayo midna uu yaman ka warramayo sheegaya qaadka iyo waayadaasi meelihii uu joogay iyo halkii lagu hayay buugga ugu daweyn ee ay markii hore moodayeen gaaladu inta badan inuu yahay buugga ugu da'weyne qaadka warrama waan leenahay labadan kitaabee la sheegayba waa ka horeeyeen waa giiska buuggan la ydhahdo jiiska ama giisku giisku waa buug xabashidu ay leedahay oo ka warrama boqortooyooyinkii xabashidii hore gaar ahaan wuxuu ka warramaa la qoray amda sayoon wakhtiguu ka talin jiray etoobiya ilaa taariikhda ninkaasuu in badan ka warramaya buugga jiiska ama giiska la ydhaahde ay xabashidu leedahay waxa ku qoran in kacdoon ay sameeyeen meelihii uu xukumayay muslimiinta qaybo ka mid gaar ahaan magaalo lo odhan jiray bay dhahdeen maracadde ayaa muslimiintii degganayd ku kacday dabeetana muslimiintaasi uu isaga celiyo ayuu waxa uu u beeray bay idhahdeen geedkan qaadka la ydhaahduu siiyey muslimkii meeshaa degganaabaa la baray dabeetana dadkii waa marqaameenoo rabshadii way dhimeen oo wuxuu ka dhigay bay leeyihiin boqorkaasi wuxuu u adeegsaday inuu noqdo wax maandooriya uu dadka iskaga sii jeediyo xataa amda sayoon waxay idhaahdaan waxaa jebiyey boqortooyadii samrudiin samrudiin nin la odhan jiro oo ifat xukumi jiray ifat waa jabuutidii qadiimka ahayd jabuuti iyo zaylac iyo inahaasi oo qadiima ayaa ifaat bergii hore la odhan jiray ninkaa ka talin jiray oo muslim ahaa ayaa jebiyey axmaarkii laakiin isna wuxuu ka dhaxlay bay idhaahdeen sabrudiin qaad cunistii oo wuu sii baahiyey oo qaadkii markaa muslimiintii arigii uu deganaay oo dhan cunaysay ayuu aada ugu baahiyey giis wuxuu qorayaa markaa taariikhdaasi hore ee ah qaadka in wakhtiyadaasi saa loo cuni jiray taariikhda lahaya waxaa kaloo ka mid a ciddii wax ka qortay almaqrizi ninkii la odhan jiray ee taarikhyaanka muslimka ee ahaa almaqrizi oo waxyaabuu wax ka qoray ay ka mid ahay taariikhdii boqorradii muslimiinta ee xukumi jiray dhulkan ardalxabash boqorradii hore muslimiinta ka talin jiray waxa uu sheegayaa magaalada saylac inuu jiro geed aan midho lahayn oo caleentiisa talliinto kale u yara agaag tahay oo dadku ay calaaliyaan caleentiisa si ay cunaan iyagoo rumaysan buu yidhi inay fahamkana kordhiso wixii la ilaabayna ay dadka soo xasuusiso hoosna ay u dhigto xiisaha dumarka iyo cunnada loo qabo hurdadana ay kaxaysa buu leeyahy almaqrisi wuxuu leeyahy saylac baa bahalkaa lagu cuni jiray qarnigii shan iyo tobnaad buu ka warramayaa saylac baa lagu cuni jiray buu leeyahy geedkaa waxay ka rumaysnaayeen ninku markuu cuno inuu naagaha iska daynayo oo cunnada iska daynayo oo cabista iska yaraynayo waxaasi oo dhan oo uu firfircooni iyo fahmana uu helayo albayruni maxamed albayruni ninkii la odhan jiray isna waxbay ka sheegeen uu qaadkaa sheegay inkastoo isagu uu afghanistan iyo turkmanistan iyo xaggaa sare meelaa uu sii magacaabay laakiin wax badani wixii uu sheegay isaga kamay macno badan may samaynaynin qoraalada qadiimka ee qaadka ka warramaya waxaa ka mid ah sheekhii madhabka shaaficiyada ee macruufka ahaa ee la odhan jiray axmed ibnu muxamed ibnu xajar alhaytami maaha ibn xajar alcasqalaani waa haytamigii faqiiha ahaa waa muftigii maka maka ninkii muftiga ka ahaan jiray haytami isna kitaab buu qoray uu qaadka uga digayo kuwa lagu kalsoon yahay haytami kitaabka uu qaadka ka qoray wuxuu kaga warramayaa abibakar ibnu ibraahim almiqriy alxaarisiy ninka la ydhaahdaa inuu u sheegay warka soo socda qofka cuno qaadka buu yidhi wuu marqaamaa mararka qaarkoodna murugadii haysay waxoogaa way ka yaro kacdaayoo firfircooniyo nashaad cusub baa gala haddana buu yidhi saacada dabadood ayay qofka ku soo habsataa walaac iyo walbahaar tiro badane ee wixii ka foqay oo dhammi dib ay u wada fuulaan mararka qaarkoodna akhlaaqdaaba ka xumaata buu leeyahy wuxuu qaadku yareeyaa buu leeyahy xiisaha cuntada iyo raaxada hurdada waxa uu kaloo sheegay inuu manida ama wax wadida u eg yani manidoo kale inuu qofku mararka qaarkood kaadida ka soo raaciyo ay tahayna wax lagu ibtileeyey muslimiintii yeman deganayd waa ninkaasi faqiiha muslimkahay wuxuu ka soo naqlinayaa abibakar warkii uu uga sheegay qaadka waxaanu kaloo markaa uu sheegay yeman culammadii deganayd culamo badanoo ka midi inay qaadka u arkayeen inuu xaaraan yahay intaa haddaan iskaga soo koobno taarikhihii hore ee muslimiintu ay ka hayeen oo ah runtii inaha uu maxamed qoray marka aan soo koobo cilmi baadhista qaadku waa dembaysi markaynu egno reer galbeedku iyagu geedkan qaadka la yidhahdaba markay ogaadeen waxaa jiray boqorkii fredrigii shanaad ee ka talinayay denmark ayaa wuxuu diray lix aqoon-yahan oo uu carabaha u diray inay cilmi baadhis dhirta iyo dawooyinka iyo bal waxaasi soo sameeyaana aqoon-yahanada waxaa ka mid ahaa nin macruufa oo swidisha oo la odhan jiray peter foshkal peter foshkal magaalo yaro kalmar la yidhahdo ku dhashay gii meelahaasaan filaya gotiga jaamacada la yidhahdana waa waxbuu ka bartay waa aqoon-yahanka ugu caansan ee reer galbeedka ee qaadka wax ka sheegay buu ka mid yahay bal eh scientific nameka la yaqaanay swidishka uu bixiyey qaadka yacni ninkaasaa bixiyey ninkaa swidishka ah cathadoluska magaca loo yaqaano maanta scientific nameka ah waxaa bixiyey peter foshkal waxaa kaloo la socday nin la odhan jiray karsten nibur karistan niibuurna jarmal buu dhalashadiisu isna ahaa labadaa nin shan ninoo ay ka tirsan yihiin ayuu fredrigii shanaad diray inay cilmi baadhis ku soo sameeyaan carabta iyo dhirtay haystaan iyo waxaasi waa taarikhdu markay ahayd ilaabu xagga u diray nimankii cilmi baadhista u tegey kanaaca iyo waxbaa cunay baa la sheegaa adugu calaa kulli xaal waa madheen afar way dhimatay odaygii jarmalka ahaa karstani buur la odhan jiro qura ayaa mukha ka dhoofay markii dambe oo indiya tegey oo bershian galafka soo maray oo dabeetana tigers webigan la yidhaahde ciraaq ka soo tallaabay oo falastiin iyo suuriya halkaa ka soo baxay dabeetana istanbul yimi markaasuu qoraan la sameeyey uu kaga warramayo dhirtii cusbayd ee ay wadannada ku soo arkeen qoraalladuu sameeyey waxaa ka mid ah qoraal uu kaga warramayo uu leeyahay geedaha cusub ee aanu carabta ku aragnay waxaa ka mida buu leeyahay qaadka waa geed si fiican bunka dhexdiisa uga baxa buu yidhi qaadku waa geed bunka dhexdiisa si fiican uga baxa waxaana dadku cunaan buu leeyahay caleyntiisa yaryarbaa aada loo jeceliyo la cunaa yamantu aad bay ugu maman tahay buu yidhi waxay la mid tahay buu yidhi hindidu tumbulka siday ugu walfeen oo kale ay u calaashadaan ayay yamantuna geedkaasi qaadka la yidhaahdo ay u cunaan buu tilmaamaya waxa ay dadkaasi rumaysan yihiin buu yidhi cudurrada la ysqaadsiiye iyo inuu difaaco dheefshiidka fiicnaysiiye waa warkii dee qaadwalayaashu wadeenunba uu soo qoray mafrashyadii uu tegay wixii lagu hayay niibar wuxuu yidhi dadka meeshaa joogee waxay rumaysnaayeen geedkani inuu waxyaabahaasi wax ka taro waxaa muuqata taariikhda waagaa hore taariikh badan oo qaadka laga hayay ma jirin raggii wax ka qoray waxaa kaloo ka mid ah bolbota bolbota waa maxamed caligii masar ka talin jiray dhakhtarkiisii faransiiska ahaa bolbota waa dhakhtar faransiisa oo isna wuxuu dhakhtar u ahaan jiray maxamed caligii masar ka talin jiray rug cilmi baadhiseed oo faransiisku leeyahay taariikhda deegaanka cilmi baadhis ku saabsiisan ayaa kii loogu soo diray yaman ninkaa faransiiska ahi isaguna qaadka waxbuu ka soo sheegay waxa uu ku tilmaamayey wuxuu yidhi waa geed ka baxa dheer ilaa oo fuud meelo u dhigma isagaa iibkiisaa laga jecliyay buu yidhi bunka iibkiisa yaman buu ka warramaya bunka waxa ka sarreeya buu leeyay iibkiisa iibka qaadka qaadku ayaa ka macaash badan buu tilmaamaya marka xaggaa laga eego waxaa laga keenaa buu yidhi meel saabir la yidhaahdaa laga soo qaadaa oo tacis u dhow dabeetana mar kasta uu soo fogaadaba sicirku wuu sii kordhaa buu leeyahay wuxuu ninkani sheegayaa uu leeyahay nin sheekh xasan la yidhahdaan anigu ku degay buu yidhi ninkaasi wan buu ii qalay buu yidhi markuu wan ii qalay kadibna wuxuu isiiyey buu yidhi qaad intii aan meeshaa joogay buu yidhi qaadka ninkaasaa isiin jiray buu yidhi sheekh xasan aan kusoo degay ee maalintii hore dhawanka u qalay ninkan bol bota waxaa lagu yaqaana inuu ahaa dadka afyuunka caba markiisa hore waxaana yidhahdaan afyuun addicted buu ahaan jiray saa daraaddeed buu qaadka marqaankiisa u jeclaystay illa waa nina walba bala kala qabay intii uuma waaye qoladii hore waxay idhahdeen waa bahal qadhaadho anagu waanu adkaysan kari weyna cunistiisa bay idhahdeen qoladii hore ee reer galbeedka ee cilmi baadhistiisa waday laakiin bol bota isagu wuxuu leeyahay magaalada xataa markaan ka tegay buu leeyahay qabtay mukha iyo meelaha markuu tegayna ninkaas ay iga soo dabadiri jiray buu yidhi oo sidii baan qaadka u cuni jiray buu leeyahay waxaanay dadku ka rumaysan yihiin buu yidhi inuu maandooriye yahay dareenkana dejiya hurdadana kaxeeya saasay dadku ka rumaysan yihiin buu yidhi inuu maandooriye yahay noocaasiya ayay dadku u arkayeen buu leeyahay marka aan ka soo dhaafno qarniyadan dambe cid wax ka qorqorta oo ka warranta waa wakhtigii isticmaalku bilaabmay gaar ahaan dee caalamulislaami isticmaalku gacantiisa wada galay dadkii ugu caansanaaye isna wax ka sheeg sheega waxaa ka mid ahaa richard barton richard barton waa nin mustashriq ah oo ninkay soomaalidu yidhahdeen berbere intuu yimibu sheekh cabdalla sheegtay richard barton waa nin ingiriis masar buu af carabiga iyo diinta ku bartay isagoo masaarida afghanistaani u sheegtay markuu carabiga iyo diinta bartayna wuxuu yimi kacbada isagoo nin muslimo sheeganaya warbixin buu ka soo qoray kacbada uu soo gudbinaya gaalada meeshaasi iyo say tahay iyo dadku si uu joogaan kadib soomaaliya uu tegey berberuu tegey isagoo sheekh sheeganaya say soomaalidu waxay odhan jirtay sheekh cabdalluu la baxay soomaalidu waxay dhahdaan isagoo kaajaya walba nin oday maqlay warkii uu yidhi inuu buuriyo qabiyey baa markii dambe la ogaaday bay yidhahdaan si kasta ha ahaatee richard barton wuxuu socday ilaa iyo harar ayuu socday wuxuu tegey harar maalan harar oo ahaan jirtay iyaduna dee meel wakhtigii hore muslimiintii degganayd ay gaalada ka mamnuuceen baa lasoo saaray inaanu harar soo geli karin haba yaraatee nin gaale laakiin dee isagu waa sheekh cabdalle sheekh cabdalle wuu tegey herara markuu herar tegey warbixin buu ka soo diray uu tilmaamayo ilaa siddeed kun oo qof magaalo ay degantahay waa magaalo weyn buu leeyahy culummo aada u saboolaba agagaarkeeda degan buu ku tilmaamay wuxuu kaloo sheegay in qaadka had iyo goor dadka madaxdee sare ay cunaan oo dadka sare ay aada qaadka u cunaan wuxuu kaloo sheegayaa dadka meesha degani inay quutul awliye u haysteen oo qaadkuinay quut awliyadu ay cunto wuxuu kaloo sheegayaa qaab aynan runtii agteenna macruufka ah inay qaadka u cuni jireen oo ah inta caleemaa la googooyo oo la yaro tumo la bundiyo in biyaa lagu daroo la kuuskuuso ayaa isagoo kuuskuusan afka la geliyaa ayuu bitada ninka kane richard barton saasuu isagu soo sheegaya wuxuu leeyahay waxay yidhaahdeen waa quutul awliyo waxaan u kordhiyaa bay yidhaahdeen khayaalka wuu kordhiyaa xaqiiqada waa muujiyaa qalbiga farxad buu geliyaa hurdada waa yareeyaa cunitaanka badan waa yareeyaa galmada waa yareeyaa reer herer buu yidhi maalin walba way cuni jireen sagaalka subaxnimaa laysu yimaadaa buu yidhi markaasaa qaadka la bilaabaa duhurka dabadiisay haddana mid ka yaro kulul cabbi jireen buu leeyahay been waxoogaa ayuu ku daray oo ah inay khamriga cabbi jireen dajiga buu sheegayaa muslimiintii meesha deganayd laakiin i don't think culamo muslimiin inay daji cabbi jirtay ama culamo muslimiin oo khamri cabtay inay jirto calaa kulli xaal wakhtiyadaasi waxa ay sheegaan yaman iyo siduu qaadku ugu kala gudbay iyo etoobiya oo nin bay ka warramayaan sheekh ibraahim ibnu sijra la yidhaahdo oo saylac joogay iyo afar nin oo isugu yimaadeen kii oo culamo yaman ahayd oo ku heshiiyey inay islaamka dhulka ku faafiyaan oo nin ka mid uu shaadaliha shaadaligaasi markii dambe nin ku caan ah herar iyo dhankaasi uu ahaa oo dad badan islaamku ay sababtiisa kusoo galeen waxaasoo dhan barton baa sheegaya marka aan soo koobno yurub taariikhdeeda ay qaadka la leeday kama badnayn wararka nimankaasi soo sheegayaan laakiin waxaa runtii aada u qurux badan inaan akhriyo gii nin caalin muslim ahaa oo turki ahaa oo yeman tegey oo la yidhaahdo axmed rashaad oo warbixin aada u fiican ka soo bixiyey qaadka oo la odhan karo waa ninkii warbixinta ugu faahfaahsan qaadka keenay axmed rashaad waxa uu sheegayaa qaadka yeman yaalay buu leeyay wuxuu ahaa saddex nooc nooc qaadka ka midi waa nooc aada u kulul buu leeyay oo waaliba keena nooc buu leeyahay waali keena waxaan rajaynayaa waxaa jira qolada ka waranta kimistariga qaadku waxyaabaha ay sheegaan waxaa ka mid ah maalan nooca la yidhaahdo annabhi oo qaadka yaman ka baxaa baan rajaynayaa ka midi katinta iyo katinonta ku jirtaa waa saddex boqol three four two point eight miligram ber hundred gramki hundred gramkiibaa intaasoo miligram oo katin iyo katinonaba ku jirta iyadoo marka loo ego qaad kaloo asiici la yidhaahdo maalan oo isna kuwa yaman ka baxa ah katinta iyo katinonta ku jirta ay seventy seven miligram yihiin seventy seven point seven miligram ber hundred gram ay yihiin yacni waxaad meesha ka dareemaysaa inuu maxay shanjeerlaab inay isku yihiin sunta kan ku jirta iyo sunta kan lagu hesha kan ku jirta inay shanjeerlaab isku yihiin taasi macnaheed waxay tilmaamaysaa inuu qaadka noocyadkiisu kala daran yahay walidaalik buu axmed rashaad wuxuu yidhi qaadka meesha lagu cunayey qaadka meesha lagu cunayey buu yidhi saddex nooc buu qaybsanaa nooc buu yidhi waali keena iyo nooc buu yidhi u dhigmo khamriga la yidhaahdo raakiga oo kaa ka yaro hooseeya iyo nooc intaa ka soo wada awood yar oo ka sii hooseeya saddexdaa nooc buu qaadku u qaybsamaa buu leeyay ninka kani waxyaabuhu sheegay aadka u yaab kale waxaa ka mid ah dadku buu yidhi qaadka siday ugu moomeen ninka kuuliga ah buu yidhi ee shan qirshi qaataa afar qirshi buu qaadka ku cuni jiray buu yidhi yani waxaad moodaa dhaqanka soomaalidu ay wadoo kale inuu yahay ninka kuuliga ah ee shan qirshi soo gasha buu yidhi afar qirshoo ka mid ah ayuu qaadka siisan jiray buu leeyay wuxuu kaloo sheegayaa magaaladaasi xudayda inay lahaan jirtay mafrashiya jiri jiray buu yidhi waaweyn mafrashyadaa lagu qayilo qaar baa khusuusiya buu yidhi kuwa khusuusiga ah waxaa la keenaa buu yidhi qaad biyo badeecad iyo dad shaqaalo oo adeega dabeetana mafrashka waxaa la fadhiistaa inta badan markaa duhurkiibaa la xidhaa buu yidhi magaaladoo dhan duhurkiibaa la wada fadhiistaa salaada casar baa dib looga soo noqdaa buu yidhi markaasaa waxaa shaqadii dib loogu noqda bacdalcishaha haddana mar dambe loo fadhiistaa buu leeyahy ilaa iyo koob iyo tobanka habeennimo ama ilaa iyo mararka qaarkood waa beri ku soo dhowaadka ayay gaadhsiiyaan buu leeyahy wuxuu kaloo sheegay ninka kani sanca buu iyada yidhi mafaarishtaa waaweyn may lahayn laakiin duhurkaas bay dadku wada rawixi jireen buu yidhi dhammaantood waa noocan reer waqooyigu u cuno ee duhurka meel walba inta la xidho ama guri hala fadhiista ama mafrash hala fadhiista kadalik taas bay yemantu wakhtigaa u cuni jirtay buu le waa boqol iyo soddon sano ka hor ayuu ka warramaya wuxuu kaloo sheegayaa mafrashyada waxaa jiri jirtay buu yidhi haddii mafrashyada dadka xoolaha leh meelaha ay joogaan waxaa iman jiray buu ku tilmaamaya aduu qaabka loo kala cuni jiray waxoogaa inay kala gadisantay buu sheegaya waxaa kaloo sheegayaa awr in qaadka la soo saari jirtay buuhi aad u dheeraysa oo markiiba ka soo gaadhsiinaysa buu leeyahy bakhaarada qaadka lagu roga buu leeyahay dadkoo dhan baa ishortaagay sida dagaaladu markay dhacaan bakhaarada raashinka dadku ugu buuqaan buu yidhi ayaa meelaha qaadka lagu rigo magaaladoo dhan baa iswada hortubaysa buu yidhi waxay kaloo yaqaaneen buu yidhi mafrashka habeenkii intiisa dambe waxaa soo mari jiray buu yidhi kuwo heeso oo muusigiyo heesay garaaci jireen buu yidhi oo meelaha qaadka intay soo maraan heesaha ayaa waxaa samayn jiray maan arag buu yidhi dadka reer yamaneed siday qaadka ugu reer sanca buu yidhi iyagu inta badan xanshar iyo qaad bay isku cabi jireen buu iyagu yidhi mafaarishta may jirinee guryaha la fadhiisan jiray buu leeyahay sanca reer yamaneed siday qaadka ugu mameen maan arag buu yidhi wax la mid a jayna obyamkeedii mooyaane jayna wakhtigii reer galbeedku ay suuxiyeen ay obyamka bareen sidii ay ku noqotoo kale ayay ku noqdeen buu leeyahy qoraallada qadiimka ee laga hayo maalan wati wakhtigaa ku dhodhow isaguna yaman nin wax ka soo qoray waa maxamed mukhtaar waa khidayowgii masar ee markii uu u diray nin dad uu usoo diray xagga kan oo markaa kasoo warramayay iyana magaaladii maxaa la odhan jiray herar ahayd markay ka warrameen iyana waxay sheegeen khidayow maxamed mukhtaar waa nin muslima oo isagoo markaa herar ka warramaya wuxuu leeyahay herar sagaalka subaxnimo qaadka loo fadhiistaa dabeetana maalinba ninkii loo martidayay gurigiisaa la tagaa meesha la fadhiisanaya buuhi ninku hadduu maalqabeen yahay dadka qaad iyo caanuu isku siiyaa buu yidhi haddii uu yahay nin faqiiro aan maalqabeen hayna qaad iyo biyo ayuu dadka siiyaa buu yidhi waxaa la cunaa ilaa iyo duhurkii hadhowba haddana dib loogu soo noqdaa ilaa koob iyo tobanka habeennimo ayaa la cunaa qaabkay u cunaan waxaa ka mida buuhi waxay bilaabaan buu yidhi qur-aan bay akhriyaan marka hore kadib bay qasaa'id qaadaan buu yidhi cabbaan marka qur-aanka la akhriya kadibna qasaa'id la qaado ayaa qaadka laysu qaybiyaa marka cabbaar qaadka la cuno buu yidhi ayaa haddana lagu celiyaa waxoogaaga qasaa'idkii iyo qur-aankii markaasaa haddana qaadka laysa siiya sidaasaa loo waday buu leeya qaadka cunistiisa waxa uu kaloo sheegay biter mirab ninkii la odhan jiray melilik u ahaa dhakhtarka u ahaa dhakhtarkii faransiiska ee biter mirab la odhan jiray waxa uu sheegay halka reer herar qaadka ay uga haystaan shay qadisan buu yidhi xabashiduna waxay u haystaan buu yidhi inuu geed shaydaan yahay sidaa ogeed buu yidhi xabashida inta ugu badani qaad weligood may dhadhamin inay dhadhamiyeen daaya way ka yaqyaqsoodaan buu yidhi waayo waxay u yaqaanin buu yidhi cunno muslim inuu yahay waa biter miraab baa sheegaya wuxuu leeyahay waxay u arki jireen geed shaydaan inuu yahay islaamaha marka saarku kaga dhaca buu yidhi xabashida waa melankoliyadii un xanuunkii waalid ahaa ayaa waxay rumaysnaayeen buu yidhi shayddaankii muslimku inuu galay cunnadii muslimka in la siiyo qaad baa loo kari jiray buu yidhi markaa intay qaad kariyaan qaadka haddii la kariyo katinonta iyo waxaasoo dhammi way dhintaan markaa blood bresharka hoos baabuu u dhigaa markaasi mawaaddii alcolideskoo dhammina way ka baxdaan qaad bay u karin jireen buu yidhi qaadkaa la kariyo ayaa la siiyaa buu yidhi islaamaha saarku ku dhacaan ee bukooda markaa xabashidu laba shayba geed shaydaan bay u arkayeen waxaanay u arkayeen dadka jimankaas muslimka ka yima shayaadiintii inay galeen markaa raashin shaydaan inuu u baahan yahay baalkan inuu raashin shaydaan yahay si kale haddaynu tilmaamona waa maalinkooliyadii uun waa waalidii unbay rumaysanaayeen in lagu daweeyo intaa haddaynu kusoo dhaafno taariikhdii qadiimka ee qaadka ahayd aynu nimaadno soomaaliya iyo waddankeenii soomaaliya qaadka intiisa ugu badan leh labadii meelood aynu ku xidhnayn waa labadan meelood ee meelna mukhtaar maxamed mukhtaar uu ka warramayay meelna axmed uu ka warramaya caalamkii turkiga ahaa iyo ninkii misriga ahaa labadan meelood ay ka warramayeen baynu ku kala xidhnayn etoobiya oo dee herar iyo agaarkeedoo diin laga soo baranayay iyo yaman oo aad arkaysay wixii laga sheegayey idan inay dadka soomaaliyeed soo bartaan qaad waa wax iska fududayd maadaama meelihii aqoon-yahanadooda ay cilmi doonanayeen ay yihiin meelaha sidan loogu cunayo iyagoo wada marqaansan bay ka soo noqdeen waxaa dhacday east africa nimankii gaaleedee xukumi jiray inay isku dayeen qaadka inay joojiyaan kii ayaa ingiriiska iyo faransiiska iyo talyaanigu waxa ay soo hordhigeen united league of nationska wixii la odhan jiray in qaadka la joojiyo dabeetana wadannaa diiday ay etoobiya ka mid tahay oo waddan xooggan ahaa mar dambe ayay haddana isku dayeen in lasoo bandhigo markii dambena united nationkii adigu waa la diiday kii ayuu ingiriisku soo rogay markaasi mamnuucid qaadka ah mamnuuc cid fudud bay ahayd kii ingiriisku waayo wuxuu ogolaa qaadka in dad go-anina keenaan oo liisan la siiyo dadka cunayana qaar go-an in liisan la siiyo yani xaaji cabdiwaraabi wuxuu sheegayey inuu soo gaadhay hargeysa oo labayo toban nin ay liisan leeyihiin ay qaadka ku cunaan oo ay liisans haystaan ay qaadka cunaan calaa kulli xaal qofka qaadka cunayana liisans buu haysan jiray sidaas buu ahaa haddana gii ayuu mar kale ingiriis soo qaadka mamnuucay mamnuuc dhammaystiran gii markaa uu mamnuucay ingiriisku wuxuu bilaabay qaadka in gaadhiga qaadka sida intuu qaado abuu badda ku ridi jiray gaadhiga oo qaadkiisa sida iyo waxba intuu qaado ayuu badda dhigi jiray wadanka si xoogan buu uga mamnuucay talyaaniguna waa mamnuucay kinya iyo xaggaa shisho oo dhanna ingiriis baa gumaysan jiray dhankaasi oo dhanna wuu mamnuucay qaadkii xoog buu isu taagay qoladan reer waqooyiga iyagu wuxuu qaadka mamnuucistiisii dhibbay ku noqotay ingiriiska waayo horta kooxdii fanaaniinta la odhan jiray iyagu dee cadan bay ka yimaadeen cadan iyo fanaan iyo qaadna way islahaayeen oo iyagu dhammaantood waxay ahayd dad qaadka cuna waxaa intaa la socotay culammadii ka kala timi cadan iyo herarna iyona dee qaadka way cunayeen waxaa intaa raacda macallimiintii waddanka wax ka dhigi jirto inta badan cadan iyo xaggan ka yimi iyana qaadka way cuni jireen waxaa intaa raacda markaa dadkii xornimadoonka sheegayay oo dhammi waxay noqdeen dad qaadka cuna dacayd baa ingiriiska lagu furay laleeya wuxuu rabaa inaynu khamriga cabno qaadkuu rabaa inuu joojiyo wuxuu doonaya inaynu khamriga cabno dabeetana gobonnimo doonkii iyo qaaddoonkii baa isgalay iyagoo isgargaarsanaya ayaa ingiriiska aad loo cadaadiyey waxay ku kaliftay markaa ingiriisku saddex sano kadibba inuu qaadka fasaxo kii ayuu mar kale qaadka dib u fasaxay halka uu talyaanigu ku guulaystay oo iyaga gobonnimodoonkoodii iyo culimmadoodu toona mala ma cuni jirin baan filayaa taasi waxay noqotay markaa koonfur inaan qaad soo gaadhin weliba mar labaad wuxuu qaadku koonfur soo gaadhi waayey ingiriisku wuxuu ku guulaystay joojintii uu kenya ka joojiyey saa daraaddeed meesha ugu dhowa qaad uu uga iman lahaa koonfur waxay ahayd kenya kenyana xataa dowladdii markay xornimada qaadatay qaadku sidiibuu mamnuuc u ahaa waxaa dib loo fasaxay kii ayaa qaadkii kenya dib loo fasaxay markaasay bilaabantay inay uu soo gaadho qaadku intaa waxaan kaga baxayaa taariikhdii qaadka aan tagna bal kimistrigiisa haddaba qaadku muxuu yihi waxa ugu badanee maanta rabshada inugu hayaa waxa weeyaan in aan qaadka loo arkaynin wax weyn oo dhib keenaya inaan loo arkaynin wax daraga inuu yahay in loo arkayo xataa dadka badh raba inay yidhahdaan waa mamnuuc ama ma fiicna waxyaabo kale uu keenkeenay daraaddood inay adeegsadeen laakiin aanay u arkaynin ka qaad ahaan ama ka maad ahaan inuu wax khatara yahay cilmi baadhisii ugu horeeye qaadka lagu sameeyey horta waxay yidhahdaan waxa la ogyay qaadku cunistiisu inuu koofiga cabistiisa ka horeeyey yani koofiga cabistiisa waxa ka horeeyay bay yidhaahdaan qaadka cunistiisa qaadka iyo waxyaabihii ku jiray fluki garnin la yidhaahdo ayaa beri wuxuu isku dayey inuu qaadka baadho gii isagoo moodaya in kafiin ku jirto wuu baadhay laakiin kafiintii wuu soo waayey waxa haddana isku dayey girok iyo fluki garkii oo is adeegsaday dabeetana waxay sheegeen inay heleen maado la yidhaahdo katiin ay u bixiyeen mawaadda qaadka ku jirta saddexda maadadood ee ugu caansan mid waxaa la yidhaahdaa nursodo efadarin ama waa chemical namekeeda katiin ayay u bixiyeen katiintaasi waa dadyow badan oo qoraallo badan oo kala gedisan baa sheegtay inuu isagu soo saaray stockmanla la yidhaahda oo joornaal joornaalada farmacologiga ka warramo wax ku qoray wuxuu sheeganaya inuu maadadan wax ka helay volfis ninka la yidhaahdo kii wuxuu sheeganayaa inuu maadadan helay paris iyo moys nimanka la ydhahda kii way sheeganayaan winterfield iyo benisman gii intaasoo nimba oo gaaleedoo kala gedisani waxa uu nin waliba sheegay inuu soo isolate gareeyey laakiin ninka ugu caansane inta badan loo saaro inuu maadada tan soo saaray chemical structurekeedu waa ninka volfs la yidhaahdo gii ayaa keenay maadada katiinka loo yaqaano waxaan u arkay inay tahay maadada ugu khatarsan ee markaa qaad ku jirta intii la helay maadaama aqoontu ay yaray synska run ahaantii ama qalabka lagu baadhaya uu yaraa rag badan baa sheegay inay wax hayaan kale oo aan kaatiinahayn oo bahalkan ku dhex jirta laakiin wixii ay hayeenna si fiican u sharxi kari waaye raggaa wax sheegayee le war wax kaatiin ka badan baanu meesha ku haynaa kombaaniyo kaleo actifa baanu haynaa oo aan kaatiinta ahayn waxaa ka mid ahaa brookin nin la odhan jiray 1941kii waxaa ka mid ahaa brille 1962kii waxaa ka mid ahaa freebel iyo brillahaas 1963kii laakiin si fiican umay soo bandhigin waxan kale waxa uu yahay united nationska ayaa maalgelin samaysay in cilmi baadhis la sameeyo oo dhowr jaamacadood isugu geysay laanteeda hu cilmi baadhista ay samaynayeen waxaa la soo saaray 1975kii inay qaadka ku jirto maado kale oo la yidhaahdo cathinon oo maadadii hore ka actifsan kana gedisan raadaynteeduna ay ka badan tahay أخي الكريم لم تنتهي المادة بعد يمكنك مواصلة الاستماع على الشريط التالي